kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo v o eda aad maalin kasta oo jimcaha ka dhegaysataan khilaafka muddo u dhexeeyey maamul goboleedyada soomaaliya ayaa ragaadiyey dadaalkii ay soomaaliya ugu jirtay horumarinta nabadda iyo diyaarinta jawi doorasho xora oo qof iyo codkiisa oo dalka ka dhacda khilaafkii u dhexeeyey dowladda iyo maamul goboleedyada qaar ayaa lagu xalliyey wadahadal ay dowladdu la gashay madaxdii maamulada sida koonfur galbeed iyo hirshabeelle waxaase waayadii ugu dambeeyey khilaaf meel xun gaaray uu dowladda federaalka kala dhexeeyey maamulka galmudug waxyaabaha ugu waaweynaa ee laysku hayey ayaa ahaa doorka dowladda ee doorasho galmudug ka dhacda iyo xilliga doorashada la qabanayo iyo cidda ay tahay inay hoggaan u noqoto siyaasadda galmudug hase yeeshee labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ayaa si lama filaana ay siyaasadda galmudug mar kale dib usoo laba kaclaysay oo isbeddel u yimid markii galmudug oo lahayd baarlamaan kala qaybsan oo dhuusamareeb iyo cadaado kala fadhiya ay haddana madaxdii dhuusamareeb wada joogay isku khilaafeen sida wax loo wadayo haddana ay isku aragti ka noqdeen mar kale qabsoomidda doorashada iyo dib u heshiisiin gobolka loo qabto taasoo ah wixii dowladda federaalk ee soomaaliya ay riixaysay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa cadaado iyo dhuusamareeb isna booqday oo dhinacyada la kulmay haddaba maxaa keenay isbeddelka deg dega ah ma dhinacyada ayaa tanasulay kalsooni intee leeg ayaa lagu qabi karaa inuu miro dhalo su-aalaha iyo kuwo kale ayaan ku lafaguraynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka barnaamijka waxaa ka qaybgalaya wasiirka maaliyadda galmudug saciid siyaad shirwac oo ku sugan magaalada cadaado waxaa kaloo ka qaybgalaya barnaamijka wasiirka diinta iyo waqaafta ee galmudug cabdishakuur albadri oo isna ku sugan magaalada dhuusamareeb waxaa kaloo qadka magaalada muqdisho barnaamijka kaga qaybgalaya brofesor maxamed xuseen ciise liibaan oo baraka jaamacadda muqdisho kusoo dhowaada dhammaantiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waan idiin soo noqon doonaa ka hor intaanan barnaamijka gudagelin aan ku horumarno warbixin uu dib ugu eegayo halka uu khilaafkan ka soo bilowday oo uu cadaado nooga soo diray waryaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq cabdiwaaxid mahadsanid colaad dowlad goboleedka galmudug oo la dhisay laba kun iyo shan iyo tobankii ayaa bilowgiiba maamulka waxa uu lagu hadla galay khilaaf soo kala dhex galay madaxweynihii xilligaa cabdikariin xuseen guuleed iyo guddoomiyihii baarlamaanka cali gacal casir waxaana waxgarad iyo mas-uuliyiin ay dadaal ku bixiyeen sidii xal loogu heli lahaa khilaafka labada mas-uul ha yeeshee is-afgaradkii xubnihii ishayey ma noqon mid sii jira oo waxaa mar kale cirka isku shareeray khilaaf kolkii dambe u xuubsiibtay in cabdikariin xuseen guuleed uu is-casilo xubnihii baarlamaanka galmudug oo xilligaa laba sano jirsaday ayaa bilaabay buuxinta booskii uu ka baxay cabdikariin waxaana saddexdii bishii shanaad laba kun iyo toddobiyo tobankii xilka madaxweynaha loo doortay axmed ducaale geelle xaaf kaa oo bilihii ugu horreeyey hantay degmada dhuusamareeb oo fariisin u ahayd ururka ahlu sunna wal-jamaaca oo ka biyadiidsanaa galmudug waxaana ahlu sunna lagu qanciyey xubnaha baarlamaanka galmudug xubno ka badan helista xubin sare iyo wasaarada muhiima inkastoo madaxweyne xaaf uu xafiis ka dhigtay caasimadda galmudug ee dhuusamareeb haddana waxaa meesha ka baxday degmada cadaado oo ahayd halkii lagu yagleelay galmudug ha yeeshee madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo safar ku marayey deegaanada galmudug ayaa dadka reer cadaado ugu laabqaboojiyey in cadaado ay noqoto xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ballanqaadkii madaxweyne farmaajo iyo ogolaashihii xaaf ee cadaado ma noqon mid hirgelay xildhibaanada iyo madaxda galmudug waxa ay sal ka dhigteen dhuusamareeb oo dastuurka galmudug ugu qoran inay tahay caasimadda maamulka isku biiriddii galmudug iyo ahlu sunna waxaa dibad joog ku noqday carabey iyo casir xaaf iyo xubnihii ku haray dhuusamareeb hurdo kuma aysan ladin oo waxa ay marti u noqdeen mawjado siyaasadeed oo dowladda federaalk soomaaliya kaga yimid ha yeeshee duufaano kala qariyey mas-uuliyiintii ku wada hartay dhuusamareeb ayaa dul hogatay ka gadaal markii xaaf iyo shaakir ay isku maandhaafeen qaadashada go-aano ka soo baxayay dowladda oo ku aadanaa qabsoomidda doorasho ka dhacda galmudug maalmo uu muran ka jiray dhuusamareeb waxaa ka baxay madaxweyne xaaf oo godin labe ku hoyday habeenno qoraal uu soo saaray madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayuu ku aqbalay doorasho ka dhacda galmudug waxa uu sidoo kale qoraalka ku sheegay inuu burburay heshiiskii ay la galeen ahlu sunna dabayaaqadii laba kun iyo toddobiyo tobankii halka madaxii xukuumadda sheekh shaakir uu asna soo saaray qoraal uu ku ogolaaday in doorasho dhacdo laguna qabto caasimadda maamulka xildhibaan cumar maxamuud mahad alle ayaa qaba fahanka siyaasadeed oo hooseeya uu sal u yahay khilaafka soo laalaabtay ee ka dhex jira madaxda maamulka horta madax xuseen waxaan isleeyahay laba arrin uu salka ku hayaa marka hore horta siyaasad oo fahamkeedu xumaaday waa kuwan isleeyahay marka labaadna danaysi gaar ah anuu hadda qof inaan eedeeyo rabin ama cid gaar aan eed u saaro danaysi gaara bilow ilaa dhammaad labadaas qodoba saldhigu aan isleeyahay aniga siyaasadda oo oo xumaatay amba si xun in looga faa'iidaysto dadka qaar ay u fakereen yaa keentay in danaysi gaara iyo waxyaalkaas yimaadaan maxamed dhagacadde waa aqoon-yahan ka faallooda xaalka galmudug waxa uu khilaafka sal uga dhigay
waa mahadsantaha cabdiwaaxid khilaafka madaxda galmudug wuxuu soo jiitamaya in muddo ah madaxweyne xaaf wuxuu heshiis la galay ahlusunna waljamaaca heshiiskaas oo dhigaya in baarlamaanka maaragtay baarlamaan kale loogu daro marka waxaa muuqataa laftigeeda heshiiskaas iyo qaabka loo galay inaan baarlamaanka la hoogeyn iyo qodobadii ku jiro qaarkood tilmaamayay in meeshii la raba galmudug inay ku biirto ahlusunna inay kusoo biirto galmudug waxaa dhacday in galmudug ay ku biirto ahlusunna sida u muuqanaya sababto ah xildhibaanadoo kale galmudug siddeetan iyo sagaalay haysatay boqol toban iyo laba waxaa kusoo biirtay oo ahlu sunnaah madaxii xukuumaddaa la siiyey wasiiradii qaybaa la siiyey caasimadii oo ayagu joogana dowladdii ugu tagtay arrimahaas o dhan waxay muujiyeen midda kale waxay diideen in ciidamadii maamulkii uu tago oo ama ciidamadii dowladda ay tagaan sidaas marka waxaa dhacday inay gacanta ugu jiraan khilaafka marka waxaa muuqata kahorna markii galmudug waxay la dhalatay markii la aasaasayey waa dowlad goboleed aasaaskeedii uu arrimo badan dowladdii markaa aasaastay oo dowladda federaalka ah oo arrimo badan oo dhinaca doorashada iyo madaxweynaha maxaa la yidhaha xildhibaanada soo bixi karo labada kun iyo lix iyo toban iyo waxyaalahaas lafsigeeda maanka lagu hayo oo la boobsiinayo waxyaalo badan marka intaas marka laisku daro waxaa muuqatay marka horena inay cillado la dhalatay kadibna khilaaf badan oo jiitamo inuu jiray haddana waxaan isleeyahay dowladda federaalka iyo madaxda galmudug waxay isku dayayaan inay wax isku soo dhaweeyaan inkastoo culaysyo badan jiro waxaa kaloo jira isjiid ka dhexeeyay cadaadadii dhuusamareeb oo u muuqday inay midba midda kale ay doonayso inay martigeliso galmudug maxaa la yidhahdaa arrintaas laftigooda isjiid badan ayaa ka jiray waxaana muuqata inay weli arrintaas laftigeeda dowladda federaalka iyo madaxda galmudugba aysan weli xallin xildhibaan mahad alle ayaa sheegaya in xildhibaanada aan la siinin kaalintii xal ay kaga gaari lahaayeen khilaaf ka soo laalaabtay xildhibaanada galmudug waxaan isleeyahay maba la siinba fursad ay ku shaqeeyaan wakti ay shaqeeyaan maba la siinba khilaaf siyaasadeed oo dhib badan oo aysan ku shaqayn karin iyo duruufo adag oo aysan gunooyin helin ayaa haystay runtii way ahayd inay dadaalaan laakiin waxaan qabaa haddana fursad fursadba maba haysanba badan oo wax badan ku qabtaan marka waxaan isleeyahay mahmaha waxaa jirta soomaalida ay yidhahdaan tagtada iyo timaado qabo waxaan isleeyahay waktigii tegey oo afarta sana lagama faa'iidaysan wax weyn oo maanta cidda galmudug madaxa kasoo ahayd ay wareejiso ma yaalaan laakiin fursadaa jirte reer galmudug ay wax ku dhisan karaan dhagacadde ayaa farta ku fiiqaya dhinacyo door ku lahaa xal uhelidda xaalka galmudug
saddex saddex kooxood ayaa la rabaa inay maaragtay ka gaaraan arrintan oo saameynteeda leh khilaafka jira saddexdaas kooxood waxay yihiin marka koowaad waa maxaa la yidhahdaa bulshada galmudug oo la raba inay go-aansadaan inay ka gudbaan khilaafka oo u gudbaan dowlad dhamaystiran iyo maamul dhamaystiran si uu adeegyada uu ugu qabto midda labaadna waxay tahay waa madaxda galmudug loo doortay oo la rabo mas-uuliyadooda waxaa laga yaaba in badan dowladdaana faragelin ugu haysa dowladdaas sidaas tiri waxyaalahaas inay ku eedeyn laakiin ayaga ayaa ah dadka maaragtay laga raba tanaasulka ayaga ayaa ah dadka ay tahay inay hogaamiyaan deegaanka mas-uuliyadda cid kale aysan ku eedan sababta waxaan aragnaa madaxdu inta badan waxay iskaga mashquulsaa safaro meelo kale inay ku mashquulso inay deegaanka joogto aada ugu yar tahay inta badanna maba jiraanba waxyaalo badan oo deegaan ka qabtaan oo waxaa laga yaabaa lacag dowladda laga soo qaaday waxyaalo kaleo mashaariic meela laga soo helay wax lamid a inay yihiin shaqooyinka ay qaban karaan kooxda saddexaad oo arrintan ku leh waxay tahay waa dowladda federaalka oo u muuqata inay mar walba ka fikerayo sidee madaxda markaas joogta ay kursiga ugu soo laabataa xaalka galmudug oo hadba meel marti ku ahaa ayaa hadda maraya xilli loo diyaar garoobayo doorasho waxaana dadaal xoogan u wada ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya wasiiro iyo qaar ka mid a xildhibaanada labada aqal ee deegaan doorashadooda ay tahay galmudug kuwa oo kulamo gooni gooni ah oo ku qabtay degmooyinka dhuusamareeb iyo cadaado si madaxda ay ugala hadlaan dhammaynta waxa ka dhexeeya si kastaba dadka reer galmudug ayaa naawilaya in ay mar un arkaan madaxdooda aan ishaysan islamarkaana u wada jeeda wax ka qabashada adeegyada horumarineed ee deegaanka oo muddo la soo daalaadhacayay dhibaato colaadeed aan dib idinkuga celiya barnaamijkii faaqidaada toddobaadka washington iyo colaad
aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa waryaheenna cabdiwaaxid macali isxaaq oo warbixintaasi magaalada cadaado nooga soo diray waxaan gudagelaynaa qeybta faaqidaada ee barnaamijkeenna waxaan ku hormarayaa saciid siyaad baan ku hormarayaa oo cadaado hadda ku sugan saciid waxaad nooga warantaa waad la socoteen dhaqdhaqaaqyadan ugu dambeeya galmudug ka dhacay bal maxaa keenay oo ad ku sharaxi kartaa isbeddelkan bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilah rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam amaa bacdu waa iska caddaa taas waa su-aalma doonto ragabay is aaminaan oo wax ku ballamaan oo dastuurkooda samaystaan biyadayskoodu aada u yaraadaa laakiin anaga nasiib darro waxaanu ku dhacday raggii aan ballanay isku halaynaynay baa garabka naga ka baxay sababtaasayna ku dhacday sida dawladda federaalka oo ay rabto wax kasta inay ku dhacaan wax kale lama dhihi karo sababta waxa weeye nimankii dhuusamareer fadhiyey oo wadaadada ahaayo ahlusuna waljamaaca la dhihi jiray kadibna galmudug aan wada noqonay baa arrintaas u sababa oo hal mar madaxweynihii oo fadhiya oon ka warqabin dawladdii federaalka aheyd keensaday dabadeedna arrintu saasay ku dhacday wa waa gartay waad mahadsantaa wa kugu soo noqonaya waxaan siinayaa cabdishakuur albedri cabdishakuur adigu maxay kula tahay waa idiin mahad celinaya intaas kadib aniga waxay ila tahay arrintan waxaa keenay kow markii dadka deegaanka ee galmudug xuuraankooda iyo rabitaankooda maamulku ay dhegaysateen markii dowladda soomaaliya ay caddaysay baraaraheeda ku eedan doorashada markii ay noqotay in la helo maamul iyo wax midaysan oo dadkan yani xaaladda hadda ay ku jiraan looga gudbi karo waxay u arkeen madaxda galmudug qaybo kamida in arrintaas tashi laga galo sidaasi aawadeed waxaa la wacay oo loo yeeray madaxweynaha naga madaxweyne axmed ducaale oo joogay magaalada nairobi markii horqadda wasaaraddu ay kasoo baxday waxaana loogu yeeray tashi waxaana la hordhigay in galmudug maanta meesha ay taagan tahay aysan xaaladan kusii jiri karin dawladdii mawqif ay qabto dadkii deegaanka iyo dadweynaha xuuraankooda uu sheegayo isbeddelna helaan in ay markaas muhiim tahay in dawladda lagala hadlo si midaysan galmudugna yacni loo raro xaalad xaaladan ka duwan iyadoo weliba ay madaxdu u arkayeen intooda badan election in la aado inay tahay jidka galmudug u furan sababtaas daraaddeed ayaa qorshahaanu ku yimid laakiin xoogaa nasiib darro qayb kamida madaxda galmudug oo madaxweynaha naga madaxweyne axmed ducaale uu ku jiro kuma aysan qancimin markii hore laakiin haddana nasiib wanaag saakay waxay taagan tahay similarity ay leedahay wax isku mid ah oo dhammaan galmudug in election la aado oo doorasho loo dareero ayay qabtaa waana rajo cusub iyo waa u bariyay galmudug wala waa mahadsantihiin labadiinaba waadin kusoo noqon doonaa wakti badan baan haysanaa oon waxyaabaha dhan ku lafagurnay iyo marka waxaan tagayaa magaalada muqdisho professor liibaan ciise professore waad la socotay muddo aqoon-yahanka soomaaliyeed baad ku jirtaa marar badanna waad nala falaqaysay arrimahan galmudug bal adigu maxay kula tahay isbeddelkan dhacay bismillahi ramaan raxiim anigu waxay la tahay jazakum allah khayr waxay la tahay in xaaladda galmudug inuu isbeddel ka dhaco oo midnimo la helo oo qadiyadda maamul dhisan oo midaysan la helo waa arrin yacni dhammaan aqoon-yahanka dadka oo dhan isku wada raacsan yihiin haba la isku khilaafsanaado xaggee laga bilaabaya laakiin isku dayo badan yacni waxaa la kala taagnaa mawaaqif aad u kala duwan waxaa muuqata marka siyaasadda kolka la joogo in gorgortamo yani kuwa muuqda iyo kuwa aanan muuqan in la galo midda ayaa keentay in horta laysku dayo reer dhuusamaree bal qadiyadan in laga qanciyo marka waxaa muuqata madaxweyne xaaf iyona inuusan ku qancin qoladan ahlu sunnahana in yani in wax la wada gaaro in lagu qanciyo walidalika in arrinta meesha aan lagu ekeen ee la iska daba tago oo laisku dayo bal arrinta leanna qolo kulligood gooni wax u hagaajin karta ma jiro marka haddaan la wada jirin hadday dhinacyoodo dhan aysan wada jirin marka waxay la tahay in dib haddana madaxweynihiina gorgortan kale loola galo lala hadlo oo wax lala meel dhigo iyaduna oo ilaa maantaba socotaba in darafyadii la isku soo dhaweeyo aniga muhim ayay ila tahay laakiin maxay ku bilaabatay iyo maxaa loo yeelay iyo haddii raadka gadaal loo raaco waxaan waxaan isleeyahay wax badan baa mataqaana yani khaldamaya laakiin aniga wa waxay ila tahay sidii xal loo loo heli lahaa iyo arrintan asaas u noqon karta in xal la helo has xal in la helo oo oo dadka kalsoonidooda isku soo celin kara taasa waxa ugu muhiimsan ee lagu dhisi karo ee dowlad goboleed taya leh ee xooggana wa waa gartay saciid siyaad baan aadayaa magaalada cadaado saciid ra-iisul wasaarihii baa magaalada yimid horena dhuusamareeb buu usoo maray oo albedri baa noo sheegi doonaa wixii dhuusamareeb uu kala soo kulmay intii ra-iisul wasaaraha uu cadaado joogay maxaa rajo aho laga qabaa in dhinacyada ay wada ogolaadaan wixii lagu heshiiyey marka laga reebo ku dhawaaqista siyaasadeed ama ka dabaaqtanka siyaasadeed ee labada dhinac dhex maray ee dhuusamareeb iyo cadaado or annaga horta sida dhiban meeshaan kama jiro annaga saddex nin ka hor waxaan soo saarno madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug soo saaray heshiiskii jabuuti inuu burburay culayskii iyo xamaamadii iyo dadkii aan loo taagiri karin awel anagu aan islahayn adinku taxamula oo dadka ka xigsada oo wax isla fahma annaga waa naga haray caasimadii kumeel gaarka ahayd oo ilaahay idankiisa intii kahoreeya heshiiskii jabuuti awalba caasimada kumeel gaarka ahaydaan wax kasta ku celinay wax kasta oo xil ah iyo wax kasta oo sharci ah oo ka dambeeya heshiiskii jabuutina meeshau ka baxay waxaan joognaa caasimadii kumeel gaarka ahayd oo cadaado waxaan ogolaanay gogashii in la dhigo waxaan isu diidanahay lama arko hay-adihii dowladda oo dhammaystiran waa joogaan meel ciriiri uu ka jira ma ahan sida meelaha qaarkood nabadana baan qabnaa dib uheshii waxaan rajaynaynaa dib uheshiisiin ummadda reer galmudug u furno kadibna doorashadii iyo xulidii xildhibaanada aan u furno kadibna ninkii calab u galaa madaxweyne ka noqdo aniga arrintan madu saas wey aad iyo ugala soconaa ra-iisul wasaaraha wa waa gartay cabdishakuur dhuusamareeb cabdishakuur maamulka ahlusunna waljamaaca iyagaa si isbeddelkan siyaasadeed sida muuqato horseeday oo dowladdii hoos kala heshiiyey oo ra-iisul wasaarihii markii uu tegay dhuusamareeb xaaf waa tii uu ka baxay magaalada oo dhinaca godan laba sii aaday intaanu cadaado tegin bal heshiiska aad dowladda la gasheen kaasoo aanu madaxweynaha ogeyn sida hadda uu sheegayo shirwac uu sheegayo maxaa keenay muxuu ahaa sababta maxay ahayd colaad waa mahadsan tahay cafwan horta heshiis qarshowdiya oo dhex maray galmudug qaybta dhuusamareeb joogta iyo dowladda soomaaliya oo anigu aan ka warhaya ka wasiir ahaan ma jiro annagu waxaan hore kuugu sheegay in markii aan aragnay rabitaanka dadka galmudug dega markaan aragnay marxaladda cakiran ee galmudug maaragtay ku sugan tahay oon cadaada iyo dhuusamareeb aysan hadda wada shaqayn toosa lahayn markaan aragnay maaragtay culayska siyaasadeed ee jira dowladda soomaaliya mawqifkeeda cad oo ku aadan in doorasho la qabto waxaan yacni samaynay talaysi ah in xaaladan xaalad ka bedelan la baadigoobo sidaasi aawadeedna madaxweynaha ayaan la sheer garaynay oon dhahnay soo gal waana uu soo galay oo madaxa xukuumadda la xiriiray markii uu soo galana waxaa la hordhigay in tala midaysan galmudug iyo aragti midaysan la baadigoobo oo yacni xaaladan looga bixi karo dowladda soomaaliyana markaas loo yeero oo si maaragtay midaysan galmudug ay u gaarto hal mawqifkeedana ay dowladda u hor dhigto isbeddel haddii la aadayana midnimo lagu aad laakiin nasiib darra waxaan sheegayaa oon caddaynayaa in dhanka yacni madaxweynaha arrintaasu ay ka adkaatay oo aysan ka suuragelinin in maaragtay madaxweynuhu uu aqbalo galmudug oo wada jirtaahi inay madaxda dowladda soomaaliya ay la hadasho nasiib darra taas wuxuu ka doorbiday madaxweynuhu galmudug oo kala qaybsan in dowladda soomaaliya ay qaybba xaafad kula hadasho waana midda hadda walaalkay oo isagu saciid oo guul gooriya u arko oo uu sheeganayo laakiin taasi guul ma ahan laakiin waxa guusha ahaa waxay yihiin oo keliya in madaxdii dowladda soomaaliya iyo madaxdii dhuusamareeb joogtay ay is arkeen inay dadkan iyo dalkan galmudug maamul midaysan in loo dhisa ay isku afgarteen inay haddana wax boqolkiiba boqol ay isfaham buuxa ka joogaan annaguna madaxda ra-iisul wasaaraha qaranka waxaan kula talinay in madaxweyne xaas iyo maaragtay xibnaha kaleeto lagu soo qanciyo iyaga qudhooda in wax midaysan galmudug loo dhiso galmudugna waxaan u rajaynayaa ama cadaada ha joogto ama dhuusamareeb ha joogto ama meel kasta ha joogto kamida galmuduga in galmudug oo midaysan oo wanaagsan ay soo baxdo galmudug midaysan baana dadkan deeqda sidaas ayaan ku leeyahay walaal colaad waa gartay dhegaystayaal intiini laga yaabo inay dib ugu soo biirtay barnaamijka waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka faaqiidaada toddobaadka oo maalinta jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga barnaamijka waxaa ka qaybgalaya siciid siyaad shirwac wasiirka maaliyadda ee galmudug oo ku sugan magaalada cadaado wasiirka diinta iyo waqaafta ee galmudug cabdishakuur albedri oo isna ku sugan magaalada dhuusamareeb waxaa kaloo qadka magaalada muqdisho barnaamijka kaga qaybgalaya brofesor maxamed xuseen ciise liibaan oo bara ka ah jaamacadda muqdisho aan dib ugu noqonno barnaamijkeenna brofesor liibaan su-aal badan oo laisweydiinayo oo dadka wax falanqeeya dabcan ay aragtiyo kala duwan ka qabaan baa jirta oo ah mar haddii madaxweynihii iyo madaxii fulinta ee maamulkiisa ee u dhigmay ra-iisul wasaaraha galmudug sheekh shaakir haddii iyagii oo dhuusamareeb wada jooga ay wax isku heshiin waayeen horena galmudug ay u kala qaybsanaedoo cadaade iyo dhuusamareeb ay kala fadhiday isbeddelkan dhacay ee in la wada ogolaado in doorasho la qabto dib u heshiisiinna la sameeyo in la ogolaado ma kula tahay wax si kaliya laab u yimid ah oo labada dhinac ka go-an mise waa ciyaar siyaasadeed oo halkaa ku jirta oo la ciyaarayo waxay la tahay arrinta ah hadda yani dhammaan hadda dhinacyada si walbaba ha ku bilaabato iyo qolo walbaba si walbaba ha meel ha oga bilaabato laakiin hadda in lagu wada qancay inaanan galmudug oon midaysnayn inaanan waxna qolo kastaba gooni inaanan wax loo loo samaynayn marka hadda madaxweyne xaas uu gooni u baxay oo gooni uu carooday oo gooni u noqday kolley la taliyaashiisii iyo dadkiisii iyo kulli waxaa dib loo tashaday inay fiican tahay iyaguna inaysan tawajuhaas guud inaan laga harin oo marka haddii laana galmudug oo yani yaa sii qaybsamaysa hadda intii dhuusamareeb isu wada jirtay hadday kala tageen haddii ay taas sii socotana way sii soconaysaa marka waxay la tahay waxyaalo badan baa ku jira laakiin meesha keliya looga bixi karo hadda waxyaalo aan hadda aan caddayn wuu jiraa mawaaqif dadka qaarkood ay dhici karto inay si siyaasi talaabo talaabooyin siyaasi ay u qaadayaan oo laakiinse ajendooyin kale ayaa dhici kara dadkii dhinacyadii siyaasadda oo dhan waa la wada joogaa dawladdii oo dhinaca hogaaminaysa way joogtaa kuwa kale oo yani dawladda siyaasadeeda kasoo horjeedana saxada way joogaan marka ajendayaal badan ayaa muuqda inuu isku qasan yahay laakiin hal mid dhammaan laga wada midaysan yahay ha noqoto dawladda dhexe iyo ha noqoto qeybaha kala duwan ee galmudug middaas oo ah in heshiis loo dhan yahay in la helo marka haddii taas aysan jirinna in deg deg yani la yidhaahdo ha lagu galo doorasho ani wax ay soo kordhinayso ma jiro markii gogasha la imaado ayaa la arkahayaa ajendooyinka dhabta ah markaasaa la arkahayaa la isku calool xaaranayaa aniga waxaan qabaa in waktigay doonto ha qaadata ee wakti la siiyo hadday doonto bil ha u dhacdo laba bilood ha u dhacdo way dhacdaa arrimo farsamo inay dib u dhaco waktiyada doorashooyinka ah xataa dawladdii xukuumaddii xasan madaxweyne xasan sheekh kolkii ay ahayd in ay xifidka wareejisa ma wareejin laakiin bilay dib u marka ani waxay la tahay taa waxaa ka muhiimsan inta la oran lahaa waktigaas ha lagu gooyo iyagoona heshiis heshiis aan jirin inay ka imaan karto waxyaalo badan marka waxaan isleeyahay dhinacyada galmudug oo dhan ha loo yeero xataa cabudwaaq dadkii joogay xeraale in laisku dayo in inta laisku soo dhawe laisku soo dhaweyn karo adraabta haddii galmudug oo midaysan la helo waxaan isleeyahay tallaabo weyn bay unoqonaysaa xukuumadda maanta joogta tallaabo weyn waxay unoqonaysaa ummadda soomaaliyeed qeyb weyn ayayna ka tahay xalka soomaaliya haddii galmudug oo israacsan la helo waa gartay aad baad umahadsan tahay siciid siyaad oo cadaado joogaan tegaya wasiir hadda dadaalada dowladda federaalka ay wadwaxa ku jirto in dib u heshiisiin gogoleed gobol dib u heshiisiinid cadaado la dhigo adiguna aad xustay cadaado in gobol la dhigaahay ma cusba oo dowladdan hadda galmudug jirtaaba cadaadii ka dhalatay oo halkaabaa lagu soo dhisay laakiin dadku waxay isweydiinayaan yay tahay cidda la heshiisiinayo haddii shalay odayaashii dhaqanka laysu keenay meel isugu yimaadeen wax ku heshiiyeen baarlamaan dhisteen dowlad samaysteen wixii ay burbureen cidda hadda isu imaanaysa la heshiisiinaya ma madaxda iskilaaftay ee aad markii hore wax u dhiibateenba mise dadkiiba haddana mar kale dib laisugu yeeraya oo qabaa'ilkiiba mar kale laysugu yeeraya dib heshiisiintu iyo dhex maraysaa horta bismillah horta marka waxaan rabaa in hoosta ka xariiqo haddii soomaalida ragga hadda dooda ninka nagula jira oo aan ahayn aniga ama bedri baan rabaa inaan su-aashaydaas xaggeeda u dhigo sideedaba horta galmudug awalna nimankaani kuma jirin annagaa ku soo darnay annagaa jabuuti kula soo heshiinay annagaa dawladda dhexe ku cadaadin oo si qasaba iyo qarara uga saxiixinay heshiiskaas haddana markii madaxweynuha galmudug oo soo saaray heshiiskii jabuuti inuu burburay wixii ka dambeeya galmudug ma nimankaanu waa niman koox ah oo dhuusamareer jooga weligood difaac uga jiri jiray halkaa joogi jiray annagaa isku biimaynay annagaa barqad casirkii inta ka guurnay xarunta galmudug u galnay islahayn waa niman la dayacay oo u baahan dad gacanta u taaga waa u taagnay badri wuxuu markhaati iiga yahay wuxuu yidhi hadda madaxweynaha loo yeero wadatashu u yeeray looguma yeerin wax ka jira lama arko waa yimid madaxweynuhu safarkiisa xilliga ku aadanaa nairobi oo kasoo noqday hamiinkii oo yimid hamiinkii ku xigana guriga macalin maxamuudow xildhibaanada isugu yeeray madaxweynihiiyo jooga shaakil isuguma yeerin guddoomiyihii baarlamaanka oo joogay dhuusamareed iyo guddoomiye ku-xigeenkii iyo guddoomiye ku-xigeenkii labaad oo jooga koowaad iyo labaad oo jooga ma isugu yeerin macalin maxamuuda isugu yeeray gurigiisoo isugu yeeray haddaan been sheegaayo badri beenaad sheego dhihi kara madaxweynaha wax loo soo jeediyey ma jiro wuxuu ku war helay wasiirka arrimaha gudaha soo socda bixi war haddaan been sheegaayo beenaad sheegay idheh warow soo la hadlay joojiyow yiri joojiya aan ka tashano arrintaas annagaa uga fara duuduuban arrintaa anaa iskale anaa madaxweynihii ugu sina arrinta meeshaana meel waxaa weeye niman yahow dal ahaan anagu aan leeno ilaahay na siiyey niman cajaa'ibahuna wadaadkaa shaakira anagu waxba ku dambaabi maayo waa isagana badri oo kale ah oo waxba badan ka bedelay wadaad meel iska fadhiya dad oo xildhibaanadoodii u yeeranayo waxuu raba uu sheegayo isagaa badri xoreyn u baahan walaalow ha lagu xoreeyo imaw cadaado aan dawlad dhisano haddeertaan layskuma hayo annaguna inaan doorasho ogolaanay adiinna hadda meelaad ku diidaanba aan la arkin meeshaan imaw dawladaan dhisanaynaa wa waa gartay wa wa wa su-aasheedii marka dib baan u dhiganaya wax siinayaa albedri baan siinaya marka ugu horeysa runtii waa ka xumahay in walaalkay xoogaa ou macnaha u hadlo noocaasa asagoo heer wasiir jooga oo galmudug ummadeedoo dhan dhex u ah intaan ogahayna arrinta markhaatiga uu ii qabsaday anigu waxaan ogahay in guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxa xukuumaddu wadajir ay madaxweynaha ula xiriireen ayna dhaheen arrinta kasoo baxday wasaaradda arrimaha gudaha aan ka tashana ee madaxweyne soo gal intaasaan ogahay waana kasoo hadlay in aan madaxweynuhu ku qancin in galmudug oo wada jirtaahi dawladda ay maaragtay kala hadasho masiirkeeda iyo halka galmudug loo jahaynayo awna ka doortay madaxweynaha iyo tiimkiisu in galmudug qolo walba xaafad gooniya dawladda ay kula hadasho waxaan rabaa marka inaan u sheego dadka i dhegaysanaya iyo dhammaan khiyaarta kale galmudug maanta waxay macnaha aaday doorasho waxay u dareereysaa dib u heshiisiin iyo doorasho waxaa wasaaradda arrimaha gudaha ee dib u heshiisiinta iyo federaalka iyo madaxa xukuumadda galmudug ay wadajir usoo saareen in galmudug doorashadeedii la aadayo wixii ka dambeeya afarta bisha maaragtay julaay ayna ka dhacayda caasimada dhuushamareeb ee galmudug oon hadda in kala hadlaayo waxaan marka rabaa walaalkay saciid inaan iraahdo saciid soo dhawow caasimadii anaa jooga waxaasi wax xigmadi ku jirta ma ahan wax ku qaadmo oo leefal wasiir iyo nin mas-uula codkiisa ma ahan walaal gacaliya soo dhawow shalaad joogtay dhuusamareeb intaad ogeed baad ku nooleed wasiir baa lagugu magacaabay waad ka shaqaynaysay xaruntii wasaaradda hadda ka howlgasha shaqaalihii baa jooga gunaanad waxaan rabaa inaan ku iraahdo walaalkay saciidow madaxweynahana ha u saarinin adiguna hadda yani fagaaraha la soo istaagin tilmaantii ahayd shimbiro weligeed hal maray aqal dhista iyadaana yani guftay oo dab ku dhejisay waxaad sheeganaysaa inaad galmudug madaxweynaha iyo tiimkiisa isu keeneen haddana annagaa kala kaxaynaad leeda marka ma ahan tilmaan fiican laakiin waa gartay marka aan ka gudubno xafiiltanka ka dhexeeya labada magaalo oo mid walba ay doonayso in dib heshiisiinta iyada lagu qabto ama dowladdu ay degto oo waa xafiiltan ka dhexeeya degaan ana gudubna waxa danta guudahe gobolka waxaan ka hadlaynay oo su-aashii ugu horreyso aan weydiiyey saciid ay ahayd yaad heshiisiinaysaan ma odayaashii baa la heshiisiinayaa heshiiska dhex maray oo dowladda dhistay mise madaxdii kala tagtay ee iskhilaaftay ee siyaasadda ku kala tagtay ee hadda doorashaan doonaynaa un ku midaysan siday sheegayaan afka ka sheegayaan ayaad isu keenaysaan ood heshiisaynaysaan heshiiskii u dhex maraya waxaan ku hormarayaa cabdishakuur baan kugu celinayaa su-aashii
walaal gacali heshiisku wuxuu dhex marayaa dhammaan heer galmudug ama ha noqdo maaragtay heer siyaasadeed iyo heer dhaqan iyo heer qabiil dhow yahay qaybaha bulshada dhow yahay maaragtay madaxda kale aragtida duwan dhammaan waxaan anagu maaragtay qaybtanada galmudug eed uusamareeb joogtaa diyaar u nahay in galmudug hadday mas-uul tahay hadday shacab tahay nuuc walba dhuusamareeb la isugu keeno haddii xataa ay maaragtay loo arko oo si wada jira oo midnimada in gobasha dhibushiisiintu ay meel kale noqoto waxba kama qabno galmudug oo dhamo magaalooyinka naga weeye aan madaxda u nahay oo anagu aan metelno marka heshiisku wuu dhex marayaa qaybaha bulshada iyo qaybaha siyaasadda labadaba dhibushiisiin bay u baahan yihiin waana loo samaynayaa insha allah waana lagu wada hadlay ra-iisul wasaaraha iyo madaxa xukuumadda iyo dhammaan qeybta fulinta inta ka joogta galmudug saciid adoon ku noqon dib adoon dib u gocanin hadalkii cabdishakuur waxaan rabaa inaad su-aasha ka jawaabto ah yaa la heshiisiinaya ay aniga warkay waaba cad yahaba annaga waxa weeye wadaadadaas dadkii nagula diriray oo aan dhammaan nidhi waa qaldantihiine magaala madaxdanadii iyo culummadanada kama maarano waana u tegaynaa waxaad sheegaydaana waxba kama jiraan oo aan cadad iyo xisaab lahayn oo shalay aan anagu nidhi waxaad sheegaydaan waxba kama jiraan waana tegaynaa waana lala heshii karaa waana wax kastaba anagu aan ku madax adeegnay dadkaasaan rabnaa anagu inaan dhahno cafwan raalli ahaada soo dhawaada waana waxaad kale nagala talinayseen labada dhegoodana go-an labada ilood iyo labada gacmood intaysana go-ina ilaahay waana soo badbaadiyo soo dhawaada aan tashano aan isku fakar noqono waana kooxda meeshaas joogta waxaan anigu la hadlayaa oo raba ummadda inaan idhaahdo aan ka tashano oo aan ka heshiine qabiilna ma ahan dadka dhanna ma ahan wax u dhowna ma ahan waa raggii is-aad is-ogeyn oo barlamada inta wada galnay meesha aad ogtahay nooga tegay wa waa gartay gabagabadii aan maraynaa waktiga naga dhamaanaya waxaan rabaa professor liban aan ku bilaabo idinkana aan idinku soo noqdo min hal su-aal aan idin weydiiyo ah wax waxa dhacaya waad aragteen halka laga yimid halka la marayo iyo halka loo socdo intaa oo dhan markaad fiirisaan maxaa xal u ah galmudug waxaan ku horumarayaa professorka jazakumullah khayr waxay la tahay waxaa xal ah xalka hadda sida uu yahay waa la wada og yahay laakiin nin walbaba ama qayb walbaba waxay doonaysaa iyada dariiqeeda in la maro un keliya unbay doonaysaa laakiin xal ah in aan galmudug oo loo dhan yahay laakiin qolana aan la faquuqi karin aniga waxaa waay marnaba macquul ma aha leanna haddii gobol keliya ama qeyb keliya wax noqon lahayd horey u noqon lahayd shalay iyadoo la kala fadhiyey oo ahlu sunna iyo xaaf madaxweyne xaaf iyagoo wada jira ay keligood wax noqon lahaayeen hadday mataqaanaa cadaado keligeed noqonaysa waxbay noqon lahayen yani magaalooyinka waaweyn iyo kuwa maqanba intaba meel ma la kala maarmo aniga haddaan hal hadkaas in la qaado ayaan u arkaa xalka ugu muhiimsan dariiqa hadda maadaama hadda xalka la wada ogol yahay prime ministerka hadda hadallada iyo fariimaha uu dhiibayo markaad dhegaysato oo ka aqoon yahaan aada fiiriso waa fariimo aada yani u heer sareeya ama habka uu u hadlayo inay tahay war annagu waan idin kaalmaynaynaa laakiin xalku inuu idinka idinka yimaado ayaa muhima waxa halka laga sugaayo ee laga samaynaayo oo loo wada kaalmaynayo oo xataa oday dhaqameedyada ay u kaalmaynayaan oo iskhilaafsani waa siyaasiyiinta waa runta lagama gabo waxaa waay waa siyaasiyiinta ee dadweynaha galmudug marna isma dagaalsanaa yani magaalo magaalo ka xiran ma jiro maalushtarkooda ma kala xirna dadkooda ma kala xirna laakiin waxa waa siyaasiyiinta qolo walba waxa ay doonaysaa ajandaheeda iyo waxa iyada ay rabto ayay u doonaysaa marka in habkaa loo wado oo la dhegaysto oo la isku dayo qolo walbaba in dhinaca lagu soo dabaalo habka prime ministerka hadda uu wado waa hab aada u fiican laakiin waxay la tahay odo dhaqameedyada dowrkooda hadda inay qaataan culamaa udiinka dowrkooda inay hadda ay qaataan maantay u dhow yahay in ay mataqaanaa galmudug ay isku imaan karto laakiin aan loo daynin qolo walbaba ajandaheeda haddii loo daayo hadallada hadda aan maqlayno oo kale qoloba qoloba yani inay faquuqdo qoloba qoloba samayso ayaa waxay noqonaysa akhiiran mana dhismayso marka in dhammaan la isugu tago sidii arrintaa looga samayn lahaa siyaasiyiintaa kala xanaaqsan in la yidhaahdo ajandihiina iyo maslaxadiina waxay ku jirtaa wadajirkiina ayay ku jirtaa in loo sheego saciid maxay kula taha adigu xalka aan soo dhaweeyo laakiin profesorku isagu dhibka aan marnay ma marino war ma hayo profesore arrintaan annaga u sahan tagnay innaga caruurtanadii iyo dadkanagii uga maqnayn hal sano iyo sideed bilood annaga wax badan soo marnay annagaan waxba la soo noqon runta markaan kuu sheego ila hadda kale mar raba waxba yaan sii xalqufay waxa weeye meesha iyada ah warka wuxuu ku dhan yahay waa deegaankaygii aniga dalka iyo dadka meeshaas joogaba waa dadkaygii rado fiicanna waa ka qaba wixii ugu dhacay inay ku cibro qaataan oo halkaa inta isugu yimaadaan oo wax ku dhistaan ay wajahaan oo bartaas cadaado inta isugu yimaadaan ayadaa lagu fekeri karaa laakiin meeshaan laguma fekeri karo meel aadan ku fekeri karin oo aad tiri adaadu hadda saacaddan aan taaganahay daxaaf looga dambeeyaa iyo wasiiradiisii oo abaamiirtiisii ka socota meel madaxweynihii aan warkiisu ka socon ee balaayo milgeed hoosta u fadhiso see dawlad loogu dhisi karaa bal iisheeg xasan cali khayra taliyiisa ka soconay farmaajo miday leedahan ka soconay galmudug miday leedahan ka soconay war niman yahow yaan lays indhatirin xalku muxuu yahay marka meel kasta hala aado meeshaan aan ku tashano horta marka hore marka xalkaa waxaad kusoo koobtay cadaado xalan ahayn in laisugu yimaado lagu tashado ma jiro haddaan hadalkaaga sidaa u fahmay may ma ma fu ma furaa wa waa gartay aad baad mahadsan tahay waxaan siinayaa cabdishakuur baan siinayaa cabdishakuur adigu muxuu xalku kula yahay kow waxaan u arkaa xalka galmudug horta in dhammaan qaybaha siyaasadda iyo maaragtay qof walba reer galmudug iyo ou ogaado in galmudug ay tahay sheer wax ka dhexeeya dadka in aysan ahayn galmudug wax hal magaalo ay leedahay inaysan ahayn wax shaksi jeebka ugu jira amarkii aan midaas isla garano ka gadaalo waxaan isleeyahay in la wada hadlo in la isu calol furo in la baadi goobo galmudug midaysan in iyadoo la wada shaqaynayo dawladda dhexe iyo dhammaan dhinacyada galmudug dantanaba aan oqoonsano oon dalkan iyo dadkan ilaahay baa naga xisaabinaya inta ilaahay ka cabsana casa wajalla hab alla ka cabsi leh oo mas-uuliyadu ku dheehan tahay aan dadkanaga ula hadalno usoo jiidno goglaha la dhigaayo ay noqdaan goglo yacni la doonaayo in wax midaysan oo dalkan iyo dadkan wax u gala oo jiilasha soo socdaahi ay ku nacfiyaan looga fekero duusamareeb haddeer magaalada aan kala hadlaayana madaxda dawladda iyo madaxda galmudug ee ku sugani waa ku wada hadleen in maaragtay maamul midaysan oo buyuur ah oo maaragtay xur iyo xalaal ah halkan laga taago in la goobo fahan midaysan ayaana midaasi ka horeeya fahamkii midaysanayna waan ku jirnaa waxaan kaloon rabaa inaan tala ahaan siiyo walaalaha kaleeto oo hadda u arkaysi sidaan ka duwan inaan iraahdo warka xanafta leh dadweynaha uma roona deegaanka uma roona warka xanafta leh ha laga baaqsado xigmadu kuma jirto waxaan kusoo dhawaynayaa in dadku ay ilaahayna bariyaan oo qof walba oo maaragtay galmuduguna uu ducaysto in tawfiiq iyo tala wanaagsan la helo loona dhaxda xirta in loo istaago waana ka shaqaynaynaa anagoo hadda mas-uuliyiinta wa waa gartay aad baad u mahadsan tihiin saddexdiinuba ka qaybgalka barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waan idinkaga mahad celinaynaa intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan kusoo qaadannay isbedelada siyaasadeed ee ka dhacay galmudug barnaamijka waxaa ka qayb galay saciid siyaad shirwac wasiirka maaliyadda ee galmudug oo ku sugan magaalada cadaado wasiirka diinta iyo waqaafta ee isla maamulka galmudug cabdishakuur albedri oo isna ku sugan magaalada dhuusamareeb waxaa kaloo qadka muqdisho barnaamijka kaga qayb galay brofesor maxamed xuseen ciise liibaan oo bara ka ah jaamacadda muqdisho intaan barnaamij midkan la mida ku kulmaynana waa maxamed colad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo